بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن كسو جرني كتاب كي بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار والشيخ سعد يسكلها عن سو قارني الحديث السادس حديث كاللحاد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وحلق وري قال إنو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لو يري almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih qofka muslimka dhabta ahi waa qofka muslimiintu ay ka nabad galaan carabkiisa iyo gacantiisa waalmuhaajiru man hajara maa naha allaahu canhu ninka hijrooday ee muhaajirka dhabtaa ahi waa qofkii ka taga wixii alla uu ka reebay oo macaasida iyo dembiyada ka fogaada oo iska ilaaliya muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa xadiidkaa wariyey wazaada tirmidiyu wanasaa'iyu tirmidi iyo nasaa-i waxay ziyaadiyeen buu leeyahy shiikhu laakiin sida uu xaashiyada ku sheegayo macnaha waa xadiid mustaqil ah kii horena waa xadiid kanina waa xadiid kan kale u dhihi doono bayhaqiyaa ziyaadiyana waa xadiid kaloo gaara marka tirmidi iyo nasaa-i waxay wariyeen ay la macno noqonaysaa waalmu'minu man aminahu nnaasu calaa dimaa'ihim wa amwaalihim qofka muuminkaa ee iimaankiisu uu dhabta yahay waa qofka ay dadku ku aaminaan dhiigooda iyo xoolahooda oo aanay uga baqin wazaada albayhaqiyu bayhaqi marka wuxuu wariyey isaguna waalmujaahidu man jaahada nafsahu fii taacati illaah mujaahidka dhabtahina waa kee waa midka naftiisa kula jihaada inay taacadii ku taagnaato alla kacabsigu ku dadaasho shiikhu wuxuu leeyahay rasuulku sal ll ly slam xadiidkan wuxuu ku sheegay magacyadan islaamka iyo iimaanka iyo hijrada iyo jihaadka iyo kuwooda dhammaystiran buu meeshan ku sheegay waa magacyo waaweyn oo aada u qiimo badan laakiin goormay dhammaystirmaan oo qofka waa muslim rasmiga laleeyahy oo laleeyahy waa muumin dhaba oo iimaankiisi ka run sheegay waa muhaajir dhab ah waa mujaahid dhab ah goormee laleeyahay marka wuxuu leeyahay xadiidkan wuxuu ku sheegay rasuulku sal ll ly slama magacyadan qiimaha badan dhammaystirnaantooda marka ay dhammaystirmayaan allatii rataba allahu calayha ee alla iyo rasuul ay ka dhaliyeen badbaadada adduuniya aakhiraba marka magacyahaas qiimaha badan ee islaamka iyo iimaanka iyo hijrada iyo jihaadka ah ee alla iyo rasuul ay ka dhaliyeen marka lagu tilmaanaado oo qofku uu maaragtay ku ku sifoobo yaa xadiidkan lagu sheegay marka maxay yihiin magacyahaas marka islaamka iyo iimaanka iyo hijrada iyo jihaadka marka soohdimahoodii iyo xuduuddoodii buu sheegay wuxuuna ku sheegay hadal wax kulmiya oo aan waxba ka tegaynin qofka muslimka marka muxuu yahay waa qofka muslimiintu ay ka badbaadaan carabkiisa iyo gacantiisa sababtoo islaamka dhabta ah ee ah midka laga run sheegay waa in allah loo hoggaansamo cubuudiyadiisina la dhammaystiro in addoon loo ahaado sidoo kale loo istaago oo lala yimaado xuquuqdii alle iyo xuquuqdii muslimiinta islaamkuna ma dhammaystirmo ilaa qofku uu dadka muslimiinta la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay taasina waxay ku dhaboobaysaa ay ku dhammaystirmaysaa marka ay ka nabad galaan dhibka carabkiisa iyo dhibka gacantiisa waajibka ay marka muslimiintu ku lahaayeen asalkiisu waa kaas qofkii aanay ka nabadgelin carabkiisa iyo gacantiisa siduu u noqonayaa qof la yimid waajibkii muslimiintu ay ku lahaayeen in qofka shartiisii iyo dhibkiisii ama wuxuu ku hadlaya ha noqote ama wuxuu gacan ka samaynaya ha noqote in laga nabad galo ay ku tusinaysaa ay calaamad u tahay in islaamnimadiisu ay toosan tahay oo uu islaamnimadii ka dhabeeyey wuxuu ku fasiray rasuulku sala alla ly slam muminka qofka muminka ee iimaankiisu uu dhabta yahay midka dadku ay dhiigooda iyo xoolahoodaba ku aaminaan oo aanay uga baqin maxaa yeelay iimaanku hadduu qalbiga si fiican u dhex galo oo qalbigii uu iimaan la buuxsamo waxay taasi qofka u keentaa oo ay ku bixisaa inuu xuquuqdii iimaanku lahaa uu la yimaado taasoo ay ka mid tahay kuwa ugu muhiimsan in ammaanadii iyo qofkii wixii lagu ammaanaystay uu dhowro oo ilaaliyo iyo sidoo kale mucaamalaadkii uu dadka la mucaamaloonayay inuu nin ka run sheega uu noqdo oo aan wax isdabamarin lagu oqoon marka waa mucaamalaadka waa inuu ka run sheego sidoo kale uu ka xalaal miirto dadkii inuu dhiigooda iyo xoolahoodaba ka dulmiyo qofkii marka sidaas noqda oo is ilaaliya oo ammaanadii lagu maaragtay aamini karo oo mucaamalaadkiisa ka run sheega oo iska ilaaliya dhiigga iyo xoolaha dadka dadku way gartaan oo calaamadaas bay ku ogaadaan markaasay dhiigooda iyo xoolahoodaba ku aamintaanoo ay ku kalsoonaadaan sababtoo ah waxay maaragtay ku barteen inuu ammaanada ilaaliyo ammaanadoo la ilaaliyaa waxay ka mid tahay waajibaadka iimaanka kuwa ugu sii maaragtay khaasan oo ugu sii muhiimsan sida rasuulku sal alla ly slam uu yidhi laa iimaana liman laa amaanata lahu qofaan ammaano lahayn iimaanba ma leh macnaha iimaankii waajibka ku ahaa lama aanu imaanin waa macnuhu ee hadduu xoogaa wax khiyaano diinkuu ka baxaa lagama wado rasuulku sala alla alay slama hijradii farducaynka ku ahayd qof kastoo muslim ah wuxuu ku fasiray inay tahay dembiyadii iyo macaasidii oo laga tago oo laga haajiro faradkaas iyo waajibkaasuna qofuu ka dhacayo ma jirto xaalad kastoo lagu sugan yahay inaad macaasidii ka haajirto ood ka fogaato waa wax ku saaran maxaa yeele alla addoommadiisa wuxuu ka xarimay inay xaaraantii ku dhacaan oo dembiyadii dhex dabaashaan yuu alla ka xarim taasi marka waa hijradii caamka ahayd oo qof kasta waajibka ku ahayd oo farducaynka ahayd hijro marka khaasaha jirta oo ah dhulkii gaalada in laga soo dhaqaaqo ama dhulkii ahlubidcu ay haysteen oo bidcadu ku faafsanayd ay ku xoog badnayd in laga soo tago oo lasoo aado meeshii islaam iyo sunno maaragtay laga helayo in la soo aado hijradaas marka khaaska ahi waa qeyb ka mid a middaan caamka ah oo dembiyadii oo laga fogaanayo ah laakiinse middan khaaska ahi ee la leeyahay beledkii gaalada ha laga soo tago oo beled islaam ha la yimaado beledkii bidcada ha laga soo tago oo beled sunno ha la yimaado la leeyahay qof kastay ku waajibtaa lama laha ee waxay uun waajibaysaa marka asbaabteedii la yaqaanay oo ahlucilmigu ay ka hadleen meesha ay jirto sida qofkii inaanu maaragtay aamin ka ahayn maaragtay gaalnimo iyo diinkiisiioo maaragtay uu awoodi kari waayo inuu la yimaado waajibaadkii wuxuu ku fasiray rasuulku sal lla ly slam mujaahidka alla jidkiisa ku jihaada inuu yahay qofka naftiisa kula jihaada daacada alle sababtoo ah sida caadadaha bani aadamku waxay u jilicsan yihiin inay khayrkii ka wahsadaan taasay u iishaan maaragtay badanaa nafta bani aadamku xumaantay dadka fartaa marka musiibo ay timaadana sabarkeedu waa yarya marka qofku wuxuu u baahan yahay inuu sabro iyo inuu naftiisi kula jihaado inuu ku haayo daacadii alle naftaas oo ay ku sugnaato daacadii alle sidoo kalena uu kala jihaado macaasidii iska ilaaliya macaasidii oo uu ka celiyo oo ka qabto sidoo kalena inuu kula jihaado naftiisii inay sabarto marka musiibo dhacdo marka daacaadkii nafta lagula jihaadayey waa uun intaas wixii la isfaray oo la fartoomo wixii la iska reebay oo laga fogaado wixii dhibahoo loo qadaray qofkina oo musiibahana loo sabro marka mujaahidka dhabtaahi waa kee waa qofkii naftiisa arrimaha kula jihaada si ay waajibkeedii iyo wixii saarnaa ay ula timaado jihaadkaas oo aada u sii weynaadaa oo midkiisa ugu sharafta badan uguna weyn ka mid a in naftii lagula jihaado inay cadowgii alle la dagaalanto ama hadal ha kula dagaalanto ama ficilba ha kula dagaalantee marka uu jihaadkaasi u noqdo hadda mid sharci ah oo shareecadu waafaqsan maaha maaragtay jihaad ay dadaan ahel u ahayno ay wadaanoo ummadda ay ku lugoynayaan iyagoo jihaad sheeganaya ila jihaad dowladaha hogaamiya saasaa lagu aqoon jiray tan iyo waktiga rasuulka sal ll ly slam wax qofkii rabaa iska sameeyaa ma aanu ahaan jirin jidka alle marka in lagu jihaadaahi diinka meesha ugu sarreysa waayo yacni geela waxaa ugu sarreeya yacni kuruskiisa meesha ugu sarreysa ayaa ugu sarreysa maogta marka diinta meesha ugu sarreysa waxaa laga dhigay inay jihaadka tahay oo xadiis baa ku soo arooray marka xadiidkan qofkii la yimaada waxa uu tusiyey waa qof diinkii oo dhan ku dhaqmay qofkii muslimiintu ay carabkiisa iyo gacantiisa ka badbaadaan dadkuna ay ku aaminaan dhiigooda iyo xoolahooda wixii alla ka reebana ka haajira oo ka fogaada naftiisana kula jihaada daacadi alleh khayr adduunyo iyo mid diineedba ninkaasi wax ma reeban khayrka kiisii muuqday iyo kiisii qarsoonaaba waa uu la yimid shar uusa ka teginna ma laha alla towfiiqda hana waafajiyo الحديث السابع حديث كالتطبعات عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو حلقة وري إنو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال له يري أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا أفر وحيابوت قفك لقهله oo ay ku wada aruuraan oo ay ku wada kulansan yihiin kaana munaafiqan khaalisa wuxuu noqdaa nin munaafiqnimadiisu ay dhammaystiran tahay oo munaafiqnimo u go-ay waman kaanat fiihi khaslatu minhunna qofkii afartaas waxyaabood mid ka mida ay ku jirtana kaanat fiihi khaslatu min annifaaqi mid ka mida nifaaqi qeybihiisa yaa qofkaas ku jirta xataa yadacahaa ilaa uu ka tago oo uu faraha ka qaado afartaas waxyaabood maxay yihiin oo mid walbaba ay calaamo munaafiq tahay ida tumina khaana haddii wax lagu ammaanaysto waa uu khiyaanaa wa idaa xadatha kadaba haddii uu war sheegana been buu sheegaa wa idaa caahada hadduu ballan galana oo ay waajib ku ahayd inuu sidii loo ballamay uga soo baxo oo sharcigu uu caddaynayay qadara ballankii ma oofiyo oo waa uu ka tagaa waa uu buriyaa waay macnuhu waidaa khaasama hadduu maaragtay dad mukhaasamo la galana oo ay wax isku qabtaan fajara xaqi buu ka leexdaa oo baatil iyo been buu ku hadlaa xaqi ma laasimo hadday dad isqabtaan muttafaqun calayhi bukhaariy muslim baa wariyey shiikhu wuxuu leeyahay munaafiqnimadu shar oo dhan iyadaa asaas u ah ay shartu ka soo burqataa munaafiqnimaday ka soo burqataa munaafiqnimo marka maxay tahay nifaaqa la sheegaa muxuu yahay waa inuu khayr muujiyo xumaan iyo sharna u qarsoonta waxaa soo geli kara markaas oo qeexiddaas markaan qaadano waxaa soo geli kara nifaaqii weynaa ee xagga caqiidada ahaa ee qofku uu islaamnimana muujisanayey gaalnimona qarsanayey taasoo hadda mid diinka looga baxaba ah haddii munaafiqnimo ay meesha jirto qofkiina uuba gaalada ka liidanayo ciqaabta aakhiroo naarta meesha ugu hooseysa la geenaayo munaafiqaas xagga caqiidada munaafiq ka noqda nimanka munaafiqiinta ah shar oo dhan baa lagu tilmaamay markii laga hadlayo oo alla uu ka hadlayo qur-aanka gaalnimaa lagu sheegay iyo inaanay iimaan lahayn inay diinka ku jeesjeesaan baa la sheegay oo ay cadowgii alle dhinaciisa aadaan oy la jiraan sababtoo waxaa ka dhexeeya diinkii islaamka in lala collaytamo yay wadaagaan ayaga iyo cadowga islaamku munaafiqiintuna wakhti kasta way joogaan maaha in la yidhaahdo wakhtiga rasuulka sal slm keliya joogeenoo kadibna waa iska baaba'een in la yidhaha maha munaafiqiintu mar walba waa joogaan shiikhu wuxuu leeyahay kumaba sii jirto wakhtigan hadda annagu aan joogno oo maadinimadu ay wax walba ka sara martay iyo mulxidnimadu ay meel kasta qabsatay iyo maaragtay diin la-aantu ibaaxyuu ka tacbiiriyay sheikh ibaaxyadu waa maxay waa dad wax celinaya aysa jirinoo aan xaaraanba aqooninba wax walba waa wax xalaal waa hata dhaqanka hadda dadkan maaragtay iska mulxidiinta ah hadda laakiin waxaan ka hadlaynaa munaafiqnimadii aan xagga maaragtay caqiidada ahayn waa nifaaqi camaliga ahaa oo qofku diinku uga baxaa lama lahan laakiinse waa wadiiqo iyo marin gaalnimo qofka gaarsiin karta markay waxaan ku bataan qofkii marka afartaas waxyaabood ay ku kulmaan sharoo dhan yaa ku kulanta calaamadihii munaafiqiinta lagu oqoon jirana waa lagu arkay maxaa yeelay in run la sheego oo ammaanadiina laga soo baxo ballankiina la oofiyo xuquuqda dadku ay leeyihiinna laga xalaal meertoo aan lagu dhicin khayrku halkaasuu ku urursan yahay waana waxyaabaha mu'miniintu ay ku tilmaaman yihiin waxyaabihii ugu sii muhiimsanaa waayo qofkii marka afartaas waxyaabood midkood laga waayey waajib waajibaadka islaamka iyo iimaanka ah yuu jebiyey ee bal ka waran haddii afartiiba laga waayo run ma yaqaan wax laguma aaminan karo balan ma oofiyo xuquuqdii dadka iskama ilaaliyo maxaa marka diina uu soo haray kaas qofkii marka uu hadlaba been uun ku hadla taasoo ay soo geli karto markuu alla ka hadlaayo ama rasuulka alla sal slam uu ka hadlaayo waxaana garanaynaa qofkii rasuulka sal ly slama wuxuusan dhihin waa yiri yidhaahda rasuulku wuxuu yidhi sal ly slama man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar qofkii aniga igu been abuurta oo waxaanan dhihin rasuulkii baa yiri sal ly slam yidhaahdaa dad badan waa iska fududaystaan zamankan qaar baaba waxay ku leeyihiin rasuulka annagu waan u been sheegaynaa moogiye dee maarata ku been abuuran mayna wax noocaas oo kale ku leeyihin yacni waxay u haystaan markay been sheegaan inay diinkii u gargaarayaan oo rasuulka sal slm wax u tarayaan rasuulkuna wuxuu leeyahay sal ll ly slam qofkii aniga igu been abuurtaa ha diyaarsado meeshuu naarta ka geli lahaa allana wuxuu yidhi waman adlamu yaa ka dulmi badan wax ka dulmi badan ma jiraan waay macnuhu laa axad adlamu waay haddii marka qofka wax ka dulmi badan aysan jirin dee wax lagu gaaloobuu ku dhacayba waay macnuhu minman iftaraa cala allahi alkadiba qofkii alle ku been abuurta beenta marka waxaa soo gelaya qofku marka uu ka hadlaayo wax dhacay oo aanu uga hadlaynin siday u dhaceen ama wax guud ha noqdaan waxaasi ama wax si gaargaara maarata u dhacay ha noqdaan qofkii marka dhaqankiisa uu sidaa noqdo munaafiqiintii wuxuu ku waafaqay wax tilmaamahoodii kuwii maaragtay uga caansanaa ka mid ah oo lagu yaqaanoy la gaarka ahaayeen ka mid ah beentana wuxuu ka yiri rasuulku sal ll slam iyaakum walkadiba xadiidkii bukhaariyo muslim ay wariyeen been iska jira buu yiri rasuulku sal alla ly slam fa ina alkadiba maxaa yeelay beentu yadcuu ila alfujuuri beentu waxay kuugu yeeraysaa faajirnimo faajirnimo marka waa shar oo dhan yaa ku kulansan magacaas fujuurka ah wa ina alfujuura faajirnimadiina yadcuu ila naari naar bay kuugu yeeraysaa ay sabab noqotaa ay ku gaarsiinaysaa walaa yazaalu rajulu yakdibu qofkuna ka zuuli maayo inuu been sheegaayo wayataxara alkadiba beentina uu ku dadaalayo waa beentiu macnaha u qasdaa waana maarata agtiisa muhimayba ka tahaba oo ku dadaalaa xataa yuktaba cinda allahi kadaaba kama zuulaayo inuu been sheegaayo beentina uu ku dadaalayo weliba ilaa alla agtiisa looga qoro inuu been low yahay macnaha waa lagu xukumaa waaye makhluuqaadkii oo maaragtay malaa'igtii iyana waa loo muujiyaa dadkii muslimiinta ahaayoo adduunka ku noolaana qalbigooda waxaa gala in ninkaasi nin beenlooba uu yahay kaasi marka waa kii beenlowga ahaa qofkii marka haddii xoole lagu aaminto ama wax uun xaqa iyo xuquuq ama sir maaragtay lagu aaminto khiyaanaya oon ammaanadii gudanaynin iimaankiisu xaguu joogaa kaas islaamnimadiisuna maaragtay miyay dhawoobaysaa sidoo kale qofkii jebiya oo buriya ballamadii asaga iyo alla u dhexeeyey iyo ballamadii asaga iyo makhluuqaadka kale u dhexeeyey qofkaasina isaguna wuxuu ku tilmaaman yahay tilmaan xun oo tilmaamihii munaafiqiinta ka mid a sidoo kale qofkaan iska ilaalinaynin xoolaha bani aadamka iyo xuquuqdooda oo markuu furso helaba maaragtay qarsanaya ama xadaaya oo maxkamada dadkii maaragtay la tegaaya sida hadda dad badan ay sameeyaanoo waxay ku leeyihiin ku qabsa ku qadimaysida aakhiradii waa la ilowsan yaha marka iyo in xisaabo ay dambayso maanta marka maxaad heshaa uun yaa dad badan ku fekeraan marka afarlantiksa maxkamadaha la iskala daba wareegaa si baatila yaa maaragtay wax loogu qabsanaa dadki marka baatil buu sugaayaa ama xaq buu iska dafirayaa wuu maaragtay celinayaa tilmaamahaas marka kuma kulmaan qof maaragtay iimaankii ka haysta wax yani ku filan ama iimaankii saxdaa badanaa waa wax iimaankii ka hor imaanaya waxaad ogaataa buu leeyahay shiikhu in usuusha ahlu sunnada ahlu sunna waljamaca usuusheedii inay ka mid tahay in addoonka khayr iyo sharba ay ku kulmi karaan oo waxyaabo wanaagsanna laga heli karo waxyaabaha xunna laga heli karo ay isla wada socdaan tilmaamo iimaan iyo tilmaamo kufri ama munaafiqnimo yaa qofkii ku kulmi kara markaasuu wuxuu mudanayaa sawaab wixii wanaagsanaa lagu abaalmariyo iyo ciqaab wixii xumaa lagu abaalmariyo hadba wixii marka keensanayay ama ciqaabta ama abaalmarinta wanaagsanayd sida macnaha isaga ay ugu jiraan qofkaas in marka khayrkii iyo shartu ay dadka ku dhex kulmi karaan waxaa tusinayaa nusuus fara badan oo kitaabkii iyo sunnadii ka mid a waxaa waajiba marka in nusuusta lagu wada camal falo oo aan qaarna laga tegin qaarna la qabsan waa inaad wada rumaysaa nusuustaa kulligeed waa inaan ka beri noqonnaa oo aan ka fogaanaa madhabka khawaarijta oo nusuustaas iyagu ka hor imaanaya nusuustii tusinaysay in qofka iimaankiisu uu baaqi noqon karo oo diinkiisu uu baaqi noqon karo wax ka joogaan macaasi waaweyn baa ku dhici haddaanu ku dhicin wax diinka looga baxo khawaarijtu marka nusuusta tilmaamaysa in macaasida iyo dembiyada waaweynaa aan diinka looga baxaynin way iska dafiraan way diidan yihiin oo waxay arkaan oo caqiidaysan yihiin in qofkii wax kabiiraa ama dembi weyn ku dhacaa iyo calaamadihii ama waxyaabihii maaragtay gaalnimada ajzaadeedii ka mid ahaa ama qaybihii maarata nifaaqa wax ka mid a qofkii ku dhaca waxay ka ictiqaadsan yihiin inuu diinkiiba ka baxay qofkaas naartan uu ku waaraayo marka madhabkaas khawaarijtu isaguna waa madhab baatil ah oo inuu baatil yahay oo wax kama jiraan uu yahay waxaa ku tusinaya kitaabkii iyo sunnadii iyo ijmaacii maaragta ummadan oo hadda matalan u fiirso yacni matalan qof baa qof dilay oo dulmi ku dilay waxaa xaq loogu leeyahy soomaa in laga qisaasan karo qistaasti haddii laga cafiyana maaragta diyo yaa laga qaadayaa diyadii in layska cafiyana waa dhici kartaa waa kabiira marka ma shakiyaa ku jira in maaragtay naf gardarre in lagu dilaahi inay kabiiro tahay shaki miyaa ku jira maya waa nusuusta way ku cadda weliba waa dembi aada u weyn oo aada u khatar badan haddana waa taasaa qisaas baa laga waajibiyey qofkii xaqa iska lahaa oo weliyaa damkii way cafin karaan haddii marka lagu ridoobaayo oo diinka looga baxaayo waxaa imaan lahayd man badala diinahu faqtuluuhu soo maa wala dilla zaanigii sidoo kale kii aan muxsanka ahayn oo aan guur soo marin boqol karbaasha lagu dhuftaa layidhi hadduu diinka uga baxaayo kabiirada uu sameeyey zinadu inay kabiiro tahana layskuma hayo waa shiki kuma jiree soma lama dheheen man badala diinahu faqtuluuhu soma naqatanuun maxay tahay karbaashkaanu sidoo kale qofkii wax xada oo wax nisaab gaara xada isagana xad baa laga oofiyaa oo gacanta midigtaa inteedaas hoose yaa la gooyaa hadduu diinka ka baxo soo lama dheheen man badala diinahu faqtuluuh marka khawaarijtii madhabkoodu waa baatil marka macaasidana waa in la iska ilaaliyaa oo qofka ay cabsi ugu jirtaa si maarata diinkiisu ugu nabad galo aakhiro aanu u halaagsamin oo aanu maaragtay naar u mudan adduunkiina maaragtay ciqaabtii macaasidaas ka waajibaysay uga badbaado waa inuu ka joogaa waxaas laakiinse haddana waa in la iska ilaaliyaa caqiidadii khawaarijtana waa in la iska ilaaliyaa wabillahi towfiiq